alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wcala aali muxamed w salama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirray tafsiiru suurati alxujuraat ayaynu ku soo jirray allah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu in jaa'akum hadduu idin yimaado faasiqun faasiq uu idin yimaado mid taacada ka baxay oo xumaan la yimi iyo fisqi binaba'in war idinla yimaadoo idin keeno fatabayanuu caddaysta oo hubsada waxaa kaloo la akhriyey qiraa'a sabciya fatasabbatuu hubsadoo tasabbut la kaalaya waa laba qiraa'oo sabci ah labadaba qur'aannimaa loo akhriyey an tusiibuu qawman bijahaalah ay lianlaa tusiibuu si aydaan u asiibinoo u haleelin hubsada ama an tusiibuu ay karaahata an tusiibuu inaa asiibtaanoo haleeshaan kahasha'a kahanaysaan daraaddeed u hubsada qawman qola ah haleeshaan bijahaalatin xaalaa jahaalo iyo garasho la'aan xaalkooda aad garan la'adihiin aa ku haleeshaan oo aydan ka warqabin oo xaaladdooda xaqiiqo u ogayn sidaa xaalaa ku dheehantiin aa haleeshaan si aynay taasi u dhicin ama taa karaahiye aa karaahiyaysanaysaan daraaddeed hubsada fa tusbixuu dabad aad noqotaan ay fatasiiruu marka asiibtaan oo garasho la'aan xaalkooda aa ka xog la'dihiin aa ku asiibtaan aad dabad noqotaan calaa maa facaltum naadimiin waxaad samayseen qaar ka tiiraan iyadoo ka qoomumodadeed aad noqotaan si aan taasi u dhicin marka hore iska hubsada waaclamuu waxaa ogaataan anna fiikum rasuula allah anna fiikum inuu dhexdiinna ku sugan yahay rasuulallaahi rasuulkii ilaahay low yutiicukum fii kaiirin min alamri lacanidtum jumlo cusub laga dhigo oo loo laqbeeyo inay musta'nafo tahay qowl labaadoo xaal ka dhigaya waa jiraa laakiin isti'naafkaa fiican low yutiicukum hadduu idin ateeci lahaa rasuulku sala allahu alayh wasalam fii kaiirin min alamri wax badanoo umuuraha ka mida hadduu idinku ateeci lahaa oo idinka idinku raaci lahaa lacanidtum waa dhibaatoon lahaydeen oo waa dembaabi lahaydeen sababitaanka nebiga sala allahu alayh wasalam aa u sababteen waxyaalaha qaarkood baa ku dembaabi lahaydeen waxyaalo qalada oo warkiinna uu cuskaday warkaasina uu khalad yahay hadduu idinku markaa ateeci lahaa waa dembaabi lahaydeen oo ismu tasabbub dembigii markaas sababista ku saabsanayd baa ku dhici lahaydeen walaakina allaha xabbaba ilaykum aliimaan ha yeeshee ilaahay baa wuxuu idin jeclaysiiyey iimaanka ayuu idin jeclaysiiyey wazayanahu waa qurxiyey iimaanka fii quluubikum qalbiyadiinna gudahooduu ku qurxiyey wakarraha ilaykum alkufra waalfusuuqa waalcisyaan wa karaha ilaykum wuxuu idin necbaysiiyey alkufra gaalnimada waalfusuuqa iyo faasiqnimada waalcisyaana iyo caasiyitaanka ilaahay iyo rasuulkiisa la caasiyo ayuu idin necbaysiiyey ilaahay oo idinka yeelay qaar neceb ulaa'ika hum alraashiduun kuwaasi waa kuwii hanuunsanaa weeyi ee rushdigiiyo hanuunka ku sugnaa fadlan min allaahi wa nicmah waxay u hanuunsanaayeen fadlan min allaahi wa nicmah taasi waa qawl oo waa in la yidhaahdo ulaa'ika hum alraashiduun baa ku camal falaysa fadlan min allaahi wa nicmana waxay noqonaysaa tacliil bay noqonaysaa oo mafcuulun lahu ayay noqonaysaa haddii sidaa la yidhaahdo marka mafcuulu lahuga la nasbinaayo shuruudihiisa waxaa ka mid ahaa shanta shardiya ay u dhigaan agsarka culammadu itixaadulfaacil rushdigu cidduu ka dhacayo iyo fadligiiyo nicmadu cidday ka dhacaysaana dee waa kala duwan tahay marka waxaa ku sugan calaa kulli xaal mas'alada saddex qowl in la yidhahdo xabbaba ayay mafcuulu lahu ka tahay ishkaalkan wuxuu imanayaa marka la yidhahdo xabbaba ayay markaa ka tahay mafcuulu lahu iyo in la yidhahdo ulaa'ika hum alraashiduun ayay markaa ka tahay mafcuul lahu iyo in la yidhahdo afdala ama tafadala wa ancama ayaa la qadarayaa oo waa masdarun mu'akidun linafsihi siduu jalaalaynkuba cabbiraayo taxbiibka iyo jeclaysiinta iimaanka la jeclaysiiyey dee ilaahay buu ka dhacay ilaahay baa ku qurxiyey ilaahay baana jeclaysiiyey fadlan min allaahi wa nicma waana ifdaal waana nicmayn oo allah bay ka dhacaysaa ishkaal male marka la yidhahdo ulaa'ika hum alraashiduun fadlan min allaahi wa nicma maadaama rushdigan waxay ku heleen ay tahay in ilaahay jeclaysiiyey oo waafajiyey ka'annahu inuu rushdigu ilahayba ka dhacay culamada qaar baa sidaa u tacliibiyey sida ugu fiican waa in la yidhaahdo afdala ama tafadala la qadaro afdalana waxay la micno tahay tafadala waa idiin markaa idinku galladaystay wa ancama waana nicmeeyey fadlan min allaahi galladaysi buu ilaahay galladaystay galladaysigaasoo min allaahi xagga ilaahay ka ahaaday oo ismiga masdar jalaalaynku masdar buu ka cabbirayaaye laakiin saaxibulxaashiya wuxuu odhanayaa sida qummani waxay ahayd tasaamux baa cibaaradiisa ku jire inuu yidhaahdo ismiga masdar waa mu'akidun linafsihi waayo afdala ifdaal baa u masdar ah tafadalana tafadulan baa u masdar ah ee fadlan iyo nicmatan waxay noqonayaan ismu masdar bay noqonayaan afdala fadlan galladaysi ayuu galladaystay galladaysigaasoo ay ifdaalan baa loo jeedaa min allaahi xagga ilaahay ka ahaaday wa nicmatan ay wa ancama nicmatan waa nicmeeyey ilaahay nicmatan ay incaama nicmayn ayuu ilaahay nicmeeyey wallaahu ilaahay caliimun waa cilmi badan yahay oo wax walba ilaahay waa og yahay xakiimun waa xikmad badan yahay oo shay waliba halkuu ku habboon yahay ayuu dhigayaa hadday tahay abuurista iyo afcaasha iyo hadday tahay odhaahyada mid walba aayaddan lixaad waxay culammadu soo wariyeen sababunuzuul bay soo wariyeen sababunuzuulkaasi waxauu yahay duruq mutacadidaa lagu soo wariyey saxaabi la odhan jiray weliid ibnu cuqbat ibnu abi mucayd la odhan jiray ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam diray wuxuu u diray niman islaamay oo nebiga u yimi oo dabeedna ka noqday ayuu u diray inuu sakadii ka soo ururiyo ka soo qaado weliid ibnu cuqbat ibnu abi mucayd waa u tegey qoladii dabeedna waa soo dhoweeyey dabeedna way ka noqdeen waagii hore ee islaamnimada ka horna nimankaa dekanaa ka dhaxayn jirtay iyo colaad ayaa dhex taallay weliid iyo qoladaas qabla alislaam markay ka noqdeen ayuu wuxuu ka shakiyey inay nimankii ta'aamur wadaanoo inay dilaan ay rabaan ila waagii horaa colaadi ka dhaxayn jirtay dabeedna nimankii wuu ka soo noqday sida qisadu sheegayso nebiga sala allahu alayh wasalam ayuu dabeedna u yimi dabeedna wuxuu ku yidhi waxaan u tegey dad markaa gaalnimadoodii iyo jaahiliyadoodii iskaga sugan sakadiina waa diideen anna waa idili gaadheen waa sida qisadu sheegayso nimankii markii ay waayeen ninkii loo soo diray ayay dabeed markaa soo baxeenoo nebiga xaggiisay u soo kaceenoo u yimaadeen markaase waxay u sheegeen ninkii loo soo diray dee inuu markaa ay waayeenoo siday u joogeen dabeedna ay is yidhaahdeen talow mawar baa ka daba yimiyo rasuulkii baa idin cadhooday dabeedna sidaa inay u yimaadeen aayaddu inay qisadaa ku soo degtay ayaa riwaayaad kala duwan lagu soo wariyey riwaayaadka qaarkood suyuuti wuxuu odhanayaa isnaadku waa jayid buu odhanayaa ha yeeshee suyuuti tasaahul baa ku sugane waxay baaxisiinta qaarkood sheegeen sanadku inuu daciif yahay oo aanu jayid ahayn bacdina waxay yidhaahdeen duruqda kala duwani dacfi ha ku sugnaado sanadyadaasi waa daciife laakiin waa isquwaynayaan oo duruqdaas tuqawwi bacduha bacdaa barhkeedba barhka kale waa quwaynaysaa calaa kulli xaal asaaniidda lagu soo wariyey ma xoog badna saas aawadeed mufasiriinta qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa qisada noocaasi inaynay sugnayn waayo aayaddu waxay sheegaysaa inuu faasiq yahay ka warka keenay dee weliidna saxaabi buu ahaayoo faasiq ma aha raazi wejigaasuu maray ha yeeshee nasafi wuxuu yidhi mufasiriintu waxay isku waafaqsan yihiin oo ku ijmaacsan yihiin aayaddan inay ku soo degtay weliid ibnu cuqbah ibnu abi mucayd wa biijmaaci almufasiriin marka calaa kulli xaal qisadaasi dacfiga ku jiraa saasay ku soo aroortay culammada qaarkood waxay leeyihiin waa irshaad caam oo mu'miniinta lagu hanuuninayo in akhbaarta faasiqiinta ay iska hubsadaan ee shakhsi mucayana oo ay ku soo degtay sanad haabita umahan ishkaal waxaa keeni kara duruqda qaarkood inaan dacfigeedu darnayn oo markaa ay isquwayn karaan bacdi ka midana culammada qaarkood ay yidhaahdeen waaba xasan ama ay yidhaahdeen waa jayid mar labaadkana mufasiriinta qaarkood ay yidhaahdeen ijmaac baaba ku sugan mufasiriintu ay ku ijmaaceen inay aayaddani ku soo degtay weliid ibnu cuqba mar labaadka weliid ibnu cuqba wakhtiyada qaarkood waxa dhacday inuu khamriga cabbay oo wakhtigii cusmaanoo kale waa kii khamriga cabbay ee lagu jeedlay xadiiska tilmaamaya inuu khamri cabbay oo lagu jeedlayna wuxuu ku sugan yahayba saxiixa cusmaan ibnu cafaan ayay xagga hooye ka walaala ahaayeen weliid ibnu cuqba oo hooyaa wada dhashay kala aabbaysi ahaayeen mas-uul buu uga dhigay cusmaan ibnu cafaan kuufa marka uu kuufa mas-uulka uga dhigayana dee khayr buu ku tuhmayeyoo ijtihaad buu arrinkaas ku sameeyey ee qaraaba kiilkamay ahayd markii loo sheegay isagoo muddadaa uu mas-uulka ka ahaa kuufa weliid ibnu cuqba inuu khamri cabbay markii loo soo tabiyey oo loo sheegay cusmaan ibnu cafaanna oo shahaadadiina agtiisa ay ka sugnaatayna wuu jeedlayoo wuxuu amray xadka in laga jaro saxiixayna ku sugan tahay xadiiska sheegaaya inuu cali oo ag jooga yidhi xadka ka jaro garaac oo calina ku yidhi inankiisii xasan garaac oo xasan uu yidhi walli xaaraha man tawallaa qaaraha madaxtinimada dhibtay leedahay waxaad uga mas-uul dhigtaa oo u dhaaftaa u daysaa kulkeeda waxaad u daysaa ciddii qabowgeeda heshay bimacnaa isagaa ka mas-uulahoo mas-uuliyaddani saarantae innaga inama saarnee dee isagu had jeedlo cali markaasuu jeedalka qaato isagaa jeedlay cusmaanna waa tirinayey markii jeedalkii la dhammeeyey ayuu yidhi bes haddaba ka jooji waxaa la soo wariyaa la sheegaa saxiixa kuma sugnee markaa waa casilay cusmaan ibnu cafaan markaa dee fisqi inuu ka dhaco sidaasay u suurtogeli kartaa sida markanba uga dhacay calaa kulli xaal weliid ibnu cuqba iyo khayrkii oo saxaabada ka midii toonna fisqi ay ku daa'imeen oo ku sugnaadeen kuma sugnayn culamada ahlu sunnati waljamacana waxay qabaan ana asaxaabata kullahum cuduul in saxaabada dhammaantood ay cuduul yihiin khilaafka usuuliyiintu soo naqliyaan wakhtiyada qaarkoodna kutubta usuulka qaar aynu ku soo rarnay oo ku soo naqlinnay khilaafka caynkaasa mid lagu kadsoomaya maaha waa khilaaf aan muctabar ahayn xikaayadiisa iyo naqligiisuna aanu ahayn mid jaa'isa waayo culammada ahlu sunnati waljamaaca waxay isku waafaqsan yihiin in saxaabadu dhammaan cudul yihiin saaxibalmaraaqi waa ka odhanaya waasaxbu tacdiiluhum kullun ilayhi yasbu waاkhtaara fi lmulaasimiina duuna man ra'aahu maratan imaamun mu'taman khilaafka uu halkaa ku sheegayaa wuxuu khilaafsan yahay ijmaaci ahli sunnati waljamaca ayuu khilaafsan yahay saas aawadeed khilaafkaasi waa qowl marduud ah saxduna ay tahay inay saxaabadu dhammaantood cudul yihiin hadday weli tahay iyo hadday khayrkood tahay mid walba haddaba bacdi culammada ka mid ah waxay yidhaahdeen saxaabadu inay wada cuduul yihiin garanaye laakiin saxaabada wada cuduusha ahi waa saxaabadii nebiga laasimtay ee saman badan nebiga la saaxiibtay saas aawadeed buu yidhi wakhtaara fi lmulaasimiina duuna man ra'aahu maratan imaamun mu'taman imaamka mu'tamankee uu sheegayana waa qaraafi waana loogu horreeyo maasiri shiikhii loodhan jiray shuraaxda muslim ka mid ahaa ayaa uga horreeyey ha yeeshe culammadii ahlusunna waljamaaca ahlu sunnati almaxdah waxay ku ijmaaceen oo hortood isku waafiqeen maasiri iyo qaraafiba ka hor kutubulcaqaa'idna ku dawineen ku kastoo nebiga sala allahu alayh wasallam la kulmaa amaba arkay isagoo rumaysan walow saacadba ha ahaatee inuu yahay saxaabi inuu yahay cadaaladdan uu yeelanayo waana macnaha uu ku taqriiriyey alimaam axmed kitaabkiisa usuulu sunnah iyo a'immo kaleba markaa siday sheegay weeye suxbaduna adnaa shay bay ku sugnaataa saas aawadeed xaafid ibnu xajar waa ka odhanayaa saxaabiga markuu sheegayo waa man laqiya nabiya sala allahu alayh wasalam mu'minan bihi wa maata cala aliimaani wa in takhallalat riddatun fi lasaxi waa ka sidaa ku odhanaya kitaabkiisa mustalaxa ah nushat nadarka ama matniga nukhbat lfikarka marka cid kasta oo liqaaga iyo kulanku ka dhaco isagoo muumin ah iimaanna ku dhintay wuxuu noqonayaa saxaabi fadaaisha u soo aroortay saxaabadana waa yeelanaya waxaana caddaynaya adilada qaarkood fadiilada waxaa loo sheegay aragga nebiga la arko keliya aan wax kalaba la raacin tuubaa liman ra'aani baa ka mida isaguna marka ru'yada keliya ayaa lagu xidha ta kale saxaabinimada suxbadiisu waxay ku sugnaanaysaa adnaa suxbay ku sugnaanaysa inay fara badato mid la shardinayo maaha markaa sidaas aawadeed qowlka saxdii waxay tahay waa inay saxaabadu dhammaantood cuduul yihiin taasna macnaheedu ma aha saxaabigu inuu macsuum yaho fisqi aanu ka dhici karin saxaabigii fisqi waa ka dhici karaa laakiin fisqigu hadduu ka dhaco ama xadkaa laga jarayaa kafaaray u noqotaa ama waa ka toobad keenayaayo markaasaa attaa'ibu min addembi kaman laa demba lah oo miduu ku israarayo fisqigii maaha waayo saxaabada waxaa ka mid ahaa man zana iyo man saraq man kadab mid been sheegaa ka mid ahaa mid waxhadaa ka mid ahaa mid waxa weeye sinaystaa ka mid ahaa laakiin sidii kumay sugnaaneen ama waa ka toobad keeneen ama xadkii baa laga jaray dadka qaarkoodoo waxaday gacantaa la gooyi xuduudduna kafaaray u tahay ciddii laga jaro maacis waa sinaystay khaamidiya waa sinaysatay haddana waxa weeye waa ka toobad keeneen waana markaa waxa weeye waana la xadayoo xadkii baa laga jaray shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhahdaa saxaabi kasta oo dembi ku dhacay dembigaa kuma nagaado ee dembigaa waa ka toobad keenaa oo wuxuu ku dambeeyaa wanaagga ayuu ku dambeeyaa alcibratu bikamaali alnihaaya laa binaqsi albidaaya sida ahlucilmiga qaarkood ay ka cabbiraan waxaa laga yaabaa bacdu aladilla in ishkaalla kaaga soo arooraan oo la yidhahdo maxaa sidaa loo yidhi sawta markaas sidani dhacday iyo wax la mida qaacido guud oo manhajkii iyo dariiqadii ahlu sunno ah oo ahlu sunnuhu sidaa isla oggolaayeen haddii ha dhow ishkaalaad kugu yimaadaan oo ishkaalka xalligiisa aad garan weydo qaacidadaa mutaqarrirkae ahlu sunnuhu qabaan inaad uga tagta ma aha ee qaacidada qaado mutaqarrirkii ahlu sunnahe manhajkii ahlu sunnihi ee sabiilulmu'miniinkii ah ishkaalka kuu soo aroorin iska dhaaf laakiin shay kastoo manhajkii muqarrarka ahaa iyo dariiqadii ahlu sunne ahayd haddii ishkaal ku soo arooray ruux uuga tegaayo waxaa ka dhalan lahayd waxyaalo fara badanoo manhajkii ahlu sunnaha iyo muctaqadkii ahlu sunnaha in laga tago dee saxna maaha marka saxdu waxay tahay hadday ishkaalla kugu soo arooraan oo aad tidhaahdo qisadani maxay sheegaysaa tan kale maxay sheegaysaa xadiiskan maxaa laga qaadanayaa yacni waxa weeye waxaad markaa tidhaahdaa wixii ishkaala iyada halkaa iska dhig wixii muqararka ah ee muxkamaadka ah ee ahlu sunnuhu qabaan sideeda u qaado walow masaa'isha qaarkood ishkaallada ka imanaya jawaabta laga jawaabayaa yayna kuuba caddaan waxaa kugu filan sabiilulmu'miniinka inaad raacdaa kugu filan shaydaanku waswasuu kugu keenayaa ishkaalluu kugu soo aroorinayaa ishkaal ma waayaysid mas'ale kaaga yimaada oo dee nusuustii baaba waxaa ka mida mutashaabihaad iyo muxkamaad marka mid haddaad xalligeeda garan kari weydo macnaheedu ma aha in looga tegaayo sidii saxda ahayd aan u soo noqonno aayadda in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu aayadda waxaa laga qaadanayaa qaacido guud oo ku saabsan ruux faasiq ahi hadduu war keeno warkiisa inaan la yska qaadanayn ee la dhigaayo maxallu tabayuni watasabbut in la yska hubsanayo waayo asalku wuxuu yahay faasiqa warkiisa inaan la aqbalin walaa taqbaluu lahum shahaadatan abada wa ulaa'ika hum alfaasiquun aayaddaa lafteeda waxaa laga qaadanayaa faasiqa inaan shahaadadiisa la aqbalayn cidda shahaadadiisa la aqbalaya waa inuu yahay cid cadliyah miman tardawna min ashuhadaa'i an tadilla ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhraa waa inuu mardi yahay waa inuu cadli yahay markaa dee hadduu faasiq yahay shahaadadiisu maqbuula maaha wakada riwaayadiisiyo cilmiguu sheegayaana maqbuul maaha oo lama qaadanayo waa maxallu tabayuni watasabbut haddii dariiq kale la helo oo lagu kalsoonaan karo markaasaa la qaadanaya haddii kale lama qaadanayo waxaa kaloo aayadda laga qaadanayaa mafhuum mukhaalafaha wasfiga faasiqun ghayru alfaasiq oo cadliga ah warkiisu inuu maqbuul yahay oo aan tasabbut lagu samaynaynin ee la aqbalayo o la qaadanayo waayo haddii kii cadliga aha iyo kii faasiq ahaa mid walba la yska hubsanaayo maxaa faasiqnimada loogu xidhay in warkiisa la yska hubsanayo marka mafhuumulwasfiga mafhuum mukhaalafaha ah ayaa waxaa laga fahmayaa ghayrulfaasiqi oo cadliga ahi inuu yahay warkiisu maqbuulun ee maxallu tasabbuti waatabayun inaanu oolin mid la yska hubsanayo aanu ahayn ahlucilmiga qaarkood waxay baraarujiyeen sida shiikha weyne la yidhahdo cabdulkariim alkhideer waxaa dhacda buu idhi dadka qaarkood cadliba ha ahaado ee waxa uu isagu sheegayo markana uu soo naqlinayo wuxuu isagu shaahiday ama maqlay ma aha oo ciddan uu ka sheegayo ka maqlay ee miduu ku kalsoon yaha laga yaaba inuu ka maqlay kaa uu ku kalsoon yahayna ma magacaabinoo ma sheegin hadduu sheegi lahaana waxaa dhici karta dad kale inayna ku kalsoonayn oo iyaga agtooda aanu cadli ka ahayne uu faasiq agtooda ka yahay ama majhuululxaal ka yahay marka ruuxa cadliga ahi waxa uu soo naqlinaya marka la aqbalayo waa wuxuu isagu shaahiday ama u soo taagnaa ama ciddan uu ka maqlay markay tahay weeye ee markay warwarkii tahay oo wax loo soo naqliyey uu sii naqlinaayo xukunkani kuma xidhna cadligan kuma xidhnaa wax loo soo naqliyey markuu sii naqlinaayo xukunkani cadligan kuma xidhno waa cadliyo waa la aqbalayaa khabarkiisa noqon maysee waxay noqonaysaa cidda soo naqlisay asal ahaan baa la eegayaa ma cadliba mise waa faasiq ila waa dhici kartaa inuu ruux uu ruux u qabo ruux markaas siqoo cadliya inuu yahay mid kalena uu u qabo inaanu cadli ahayne faasiq yahay aan tawdiixaan arrinkaa ugu daray waxa weeye imaamu shaafici raximahullah wuxuu odhan jiray wakhtiyada qaarkood xaddasanii siqatu waxaa ii warramay kii siqada ahaa asiqatu markuu leeyahay culammadu waxay yidhaahdeen wakhtiyada qaar wuxuu uga jeedaa ibraahiim ibnu abi yaxya ayuu u jeedaa sheikhiisii ibraahiim ibnu abi yaxya ayuu u jeedaa oo wuxuu ahaa siqatun cinda ashaafici laakiin shaafici ciddaan ahayni siqa umay qabin oo yaxya bna maciin iyo culamo kaleba waxay u qabeen inuu kadaab yahay beenawaas ah marka waa siqatun cinda ashaafici kadaabun cinda yaxya bni maciin shaafici wuxuu leeyahay xaddasanii siqa culamo kale iyo ahimmo kalena waxay u arkaan inaanu siqa ahaynee kadaab yahay sidaas aawadeed waa arrinka keensaday culammada muxadisiintu inay yidhaahdaan ruuxa xadiiska sheegaya hadduu ku ibhaamiyo bilafdi iqati jamaahiirta culammada muxadisiintu ay yidhahdeen la aqbali maayo yacanii casrigeenna waxa iska badan in ruux iska yidhahdo ruuxaan ku kalsoonaha wuxuu igu yidhi saaya sidaas dabeedna wax ku dhiso ya ruuxaan ku kalsoonahaa sidaa igu yidhi dabeedna inuu wax ku dhisaa badanoo aad u dhacda ruuxa uu ku kalsoon yahayna ma magacaabinoo ma sheegin kuu yahay si loola eego siqa miyuu yahay mise maaha agsarka culammada muxadisiintuna waxay yidhaahdeen ida abhama araawi bilafdi siqati laa yuqbalu xadiisu sida muqararka ku ah cilmu mustalax alxadiis raawigu lafdiga siqannimo hadduu ku ibhaamiyo oo uu yidhaahdo xaddasanii siqatu ama siqatun mid siqa abaa ii warramay xadiiskiisa la aqbali maayo mid sugan laga soo qaadi maayo liannahu qad yakuunu ghayra siqatin cinda hayrih midaan siqa ahayn buu noqon karaa cidaan isaga ahayn agtiisa marka marba haddaanu magacaabin warkiisaasi maqbuul ma noqonaayo walow markaa caalim weyn ama imaam weyni haba yidhaahdo xaddasanii siqatun xadiiskaa daciif inuu yahaa lagu tiriyaa culammadii markaa sidaa laga aqbali waaye a'immada ahaa cidaan gaadhaynin ayaa inta ibhaamiyaan oo yidhaahdaan xaddasanii siqatun ayaa wax lagu duldhisayaa lagana yaabo kuu leeyahay siqa ii warramay inuu yahayba kadaab dad kale ay ka og yihiin waxaannu isagu ka ogayn waayo jarxiga iyo tacdiilku markay iscaaridaan jarxiga mufasarkaabaa muqaddam ka ah dee tacdiilka lianna maca aljaarixi siyaadatu cilmin ka wax jarxinaya cilmi dheeraadu hayaa oo kan kale waxa uu ka dhigan yahay inuu leeyahay khayr mooye wax kale kama oguu ka dhigan yahay inuu leeyahay marka man calima xujjatun calaa man lam yaclam masaa'isha aayadda lagala baxayo waxaa ka mid a dadkii waxay u qaybsamaan ruux faasiq ah oo fisqigiisa la og yahay iyo ruux cadli ah oo caddaaladdiisa la og yahay iyo midaan fisqi iyo caddaalad midnaba lagu ogayn bal waxaad ka warrantaa kaan fisqi iyo caddaalad midnaba lagu aqoonsan ee majhuululxaalka ama mastuurulxaalka kaasi laftiisa waxay yidhaahdeen culammo badani waxaa aayadda laga istimbaadayaa in isagana warkiisa la yska hubsanayo bacdi aqbalay waa jiraan mastuurulxaalka khabarkiis laakiin sida muxaqiqiintu ay qabaan ruuxa xaalkiisa aan la garanayn ma cadlibaa ma faasiq baa aan laga warqabin oo aan la ogayn caddaaladdiisa iyo fisqigiisa aan laga warqabin khabarkiisa waa la yska hubsanayaa makhaafata an yakuuna faasiqan filbaatini lam naclam fisqahu baqasho aynu ka baqanayno daraaddeed inuu noqdo faasiq aynaan fisqigiisa ka warqabin ilaa waxaa dhici karta dadka qaarkood inaan fisqigooda la ogayn iyo faasiqnimadooda laakiin fii nafsi alamri uu yahay faasiq marka shardiga wax lagu aqbalaya shahaado iyo riwaayaba waa inay tahay mardi waa inuu yahay waa inuu cadli yahay markaasuu noqonaya maqbuul uu noqonaya in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayan in shardiya abaa la geliye idaa lama gelin naadirnimada ay naadirka tahay in nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa faasiq war u keeno nudrada ay naadirka tahay daraaddeed baa loo geliyey in oo idaada waxaa loo isticmaalaa wixii muxaqaqulwuquucah oo inuu dhacaa ilaaba ilaa ay xaqiiqatoo dhab tahay intana waxaa la geliyaa waxa mashkuukulwuquuc ah oo dhicitaankiisa laga shakisan yahay sidaas aawadee afcaasha dhicitaankoodu badan yahay idaa baa la geliyaa afcaasha dhicitaankoodu naadirka yahoo yar yahayna in baa la geliyaa marka nudradaas ayaa la ishaarayaa ay naadirka tahay inay dhacdaa waaba yar tahay ee haddii ay dhacdo in jaa'akum faasiqun binaba'in haddayba dhacdo fatabayanuu waatay qaarkood luqsi ka dhigeen in iyo idaa sallim calaa shaykhi alnuxaati waqul lahu cindii su'aalun man yuujibhu yucadami ana in shakaktu wajadtumuunii jaaziman waida jazamtu fainanii lam ajzimi haddaan shakiyo buuri waxaad igu aqoonsanaysaa inaan wax jasminayo oo gooynayo oo qacinayo haddaan wax jasmiyo oo gooyana waxba ma jasmin mahalxidhaale wuxuu uga jeeday iniya idaa iniya idaa buu uga jeeday oo intuna waa mushakak weeyo waa mid laga shakisan yahay dhicitaankiisa shayga lagu xidho in ay dhici karto inaanu dhicinba jasmigii icraabtahana waa ka imanaya ana in shakaktu wajadtumunii jaaziman muxtawaha uu koobsanayo shayga uu koobsanayo shardigu dhicitaankiisa haddaan ka shakiyo waxaad igu aqoonsanaysaa inaan wax jasminayo jasmigii icraabta ahaa la imanayo waidaa jazamtu fainanii lam ajzimi haddaan jasmiyo waxa uu shardigu koobsanayo dhicitaankiisa aan jasmiyo oo gooyana oo aan idhaho ilaaba ilaa waa dhacaysaana fa innanii lam ajsimi jasmigii icraabtahayd lama iman haatay qaarkood ka jawaabeen qul fi ljawaabi bianna in fii shartiha jazamat wa macnaahu taradudu faaclamii wa ida lijasmi alxukmi in shartiyatan waqacat walaakin lafduha lam yajzimi allah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow in jaa'akum hadduu idiin yimaaddo faasiqun faasiq idiin yimaaddo binaba'in war idiinla yimaaddo fatabayanuu caddaysta oo hubsada an tusiibuu ay lianlaa tusiibuu si aydaan u haleelin u hubsada ama karaahata an tusiibuu kahasho ah kahanaysaan inaa asiibtaan oo haleeshaan oo ku dhacdaan karaaha aad taa karaahiyaysanaysaan daraaddeed u hubsada qawman qolo aa haleeshaan bijahaalatin garasho la'aan xaalaa ku dheehantihiin xaalkooda aydaan garanaynin oo aydaan xaqiiqada xaalkooda ogayn xaalaa sidaa tihiin aa asiibtaan oo haleeshaan baqasho aa taa ka baqanaysaan ama karaha aa karaahiyaysanaysaan daraaddeed u hubsada fa tusbixuu dabad aad noqotaan markaa asiibtaan oo ku dhacdaan ama dhib gaadhsiisaan calaa maa facaltum naadimiin waxaad samayseen qaar ka tiiraanyoonaya aad noqotaan nadamka waxaa loo isticmaalaa tiiraanyada qofka laasimaysaa loo isticmaalaa waayo nuun iyo daal iyo miim waxay ku wareegaysaa dawaan bay ku wareegaysaa oo admana sida mudminu alkhamri waa marka la kala hormariyo waa dawaamkii khamriga la daa'imayey bay ahayd nadamana waxay noqonaysaa tiiraanyadii qofka laazimaysay marka maaddada kelmadda si kastoo loo qallibo saddexda xaraf ama loo kala hormariyo waxay bacdi baraarujiyeen inay dawaam wax la daa'imo marba wuxuu ku saabsan yahay inay faa'iidaynayso markaa tiiraanya dabeed marka ay idin laasimto oo aad uga tiiraanyoontaan mar walba waaclamuu waxaa ogaataan anna fiikum inuu dhexdiinna ku sugan yahay rasuula allaahi rasuulka ilaahay low yutiicukum fii kaiirin min alamri low yutiicukum hadduu idin addeeci lahaa rasuulku sala allahu alayh wasalam fii kaiirin min alamri wax badanoo umuuraha ka mida hadduu idinku ateeci lahaa waa soo jeedisaan ama aad sheegtaan lacanidtum waa dhibaatoon lahaydeen oo ismu tasabbub baa ku dhici lahaydeen walaakina allaha xabbaba ilaykum aliimaan ha yeeshee maydaan dhibaatoon macnuu wuxuu dhacayaa walaakinada istidraagga ah laba shay oo isku liddiyay dhex taallaa oo had ya jeer dhex dhacdaa marka waxaa la yidhi halkan halkee ay kaga sugan tahay shardigeedii oo nafyo isbaat waa inay dhex taallaa labadii shayna isku liddi yihiin marka waxay yidhaahdeen waa istidraakun filmacnaa laa filafdi xagga macnaha istidraag ka tahayee xagga lafdiga kama aha oo macnihii baa wuxuu u dhacayaa labadii shayee isku liddiga ahaa inay meesha taallo ayay macna ahaan ka dhigantay yacnii rasuulku idinma atiicin saas aawadeed maydaan dhibaatoon oo maydaan dembaabin oo dembi marka waxa weeye marka arrinkaas idinkuma aha ee ilaahay baa wuxuu idin jeclaysiiyey iimaanka yacnii ismigii waxa uga badbaadeen in ilaahay idin jeclaysiiyey iimaanka qalbigiinnana ku qurxiyey walaakina allaha ha yeeshee ilaahay baa xabbaba ilaykum aliimaana idin jeclaysiiyey iimaanka wazayanahu qurxiyey iimaanka fii quluubikum qalbiyadiinna gudahooda ku qurxiyey wa karaha ilaykum idin necbaysiiyey idinka alkufra gaalnimada iyo walfusuuqa iyo faasiqnimada waalcisyaana iyo caasiyitaanka ilahay iyo rasuulkiisa la caasiyo ayuu ilaahay idin necbaysiiyo idinka yeelay qaar karaahiyaysanayoo nacay ulaa'ika hum alraashiduun kuwaasi waa kuwii hanuunsanaa weeye kuwaa qalbigooda iimaanka lagu qurxiyey kufriga iyo faasiqnimada iyo cisyaankana la necbaysiiyey waa kuwa hanuunsan jacalana allaahu minhum fadlan min allaahi wa nicmah ay afdal allaahu fadlan ilaahay waa galladaystay galladaysi galladaysigaasoo min allaahi xagga ilaahay ka ahaaday wa nicmatan ay wa ancama nicmatan waana nicmeeyey nicmayn wallaahu ilaahay caliimun waa mid cilmi badan oo xakiimun xikmad badan weeye wain طaa'ifataani min almu'miniina qatataluu faaslixuu baynahuma fain bagat ixdaahuma cala alukhra faqaatiluu alatii tabqi xata tafii'a ila amri illah fain faa'at faaslixuu baynahuma bilcadli waaqsituu ina allaha yuxibu almuqsitiin allah wuxuu idhi wain طaa'ifataani min almu'miniina qatataluu ay wain iqtatalat daa'ifataani min almu'miniina qatataluu hadday islaayaan laba kooxood oo mu'miniin ahi ay islaayaan faaslixuu baynahumaa islaaxiya oo heshiisiiya dhexdooda oo hagaajiya fain bagat ixdaahumaa cala alukhraa fain bagat hadday xadgudubto ixdaahumaa midkood cala alukhraa ta kale ku xadgudubto oo midna ay baaqiyo noqoto midna mabqiyatun calayha lagu xadgudbay ay noqoto oo xadgudub ka madhan faqaatilu alatii tabqii xataa tafii'a ilaa amri illaah faqaatiluu la dagaallama allatii tii tabqii xadgudubtay la dagaallama xataa tafii'a ilaa amri illaah ilaa ay u soo noqoto ilaahay amarkiisa iyo xukunkiisa ay u soo noqoto fa in faa'at hadday soo noqoto oo sharciga ilaahay iyo xukunka ilaahay ay u soo laabato u soo noqoto fa aslixuu baynahumaa hagaajiya oo islaaxiya oo heshiisiiya dhexdooda bilcadli cadaalad ku heshiisiiya wa aqsituu cadaalad sameeya ina allaha ilaahay yuxibbu wuxuu jecel yahay almuqsitiina kuwa caddaaladda samaynaya ayuu ilaahay jecel yahay ee cadliga la imanaya inama almu'minuuna ikhwa allah wuxuu yidhi mu'miniintu waxay ahaadeenoo qudha walaalo wa ikhwatun fi ddiin qaar diinta ku walaala ah fa aslixuu hagaajiyo islaaxiya oo heshiisiiya bayna akhawaykum labadiinna walaal heshiisiiya waattaquu allaha ka baqa ilaahay oo iska ilaaliya cisyaanka ilaahay caasiyaysaan lacallakum turxamuun ay likay turxamuu si laydinku naxariisto oo ilaahay idinku naxariisto taqwo la kaalaya aayaddan waxay lahayd sabab ayay lahayd nebiga sala allahu alayh wasalam ayaa wuxuu soo maray majlis meel la fadhiyo oo mu'miniin iyo gaalaba ay fadhiyaan dadka fadhiyeyna waxaa ka mid ahaa cabdullaahi bnu ubay ibnu saluul ayaa ka mid ahaa cabdullaahi bnu ubay ibnu saluulna waa intaanu islaamnimada muujisan ee uu gaalnimadiisa caddaysan jiray cabdullaahi bnu ubay ibnu saluul markii dambe wuxuu noqday nin munaafiqa oo islaamnimo muujisanaya gaalnimona qarsanaya ghaswatu beder dhicitaankeeda wixii ka horreeyey wuxuu ahaan jiray nin gaalnimadiisa caddaysta ayuu ahaan jiray xilliganna way ka horraysay dhicitaankii beder ay dhacday markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam uu salaamay yacnii gaale iyo muslimiin isku dhex jira marka lagu soo baxo waa la salaamayaa laakiin muslimiintaa salaamta sharcigaa loola niyoonayaa oo assalaamu calaykum marka lagu yidhaahdo cidda loo niyoonayo salaamtu inay ku dhacayso oo loogu ducaynayaa mu'miniinta ayaa loo niyoonayaa nebiguna sala allahu alayh wasalam markan wuxuu saarnaa oo rakuub xaaladdan u ahaa dameer nebigu sala allahu alayh wasalam waa tawaaduci jiray isma kibrin jirin dameerka waa fuuri jiroo rakuub waa ka dhigan jiray maanta haddii dadka qaarkood lagu yidhaahdo lacag baa laydin siinayaa dameer ma fuulaysaan ma anaa dameer fuula buu odhanaya isla weynida iyo kibirka daraaddeed qaar haddii maanta lacag la siin lahaa may fuuleen markii waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam uu markaa joojiyey dameerkii ayaa istaaggii uu istaagay in yar oo boodhi ka kacay cabdulaahi ibnu ubay ibnu saluul oo markaa islaamnimada aan muujisan oo gaalnimadii ku sugan oo caddaysanayey ayaa nebiga sala allahu alayh wasalam yidhi ha noo imanin oo majaalisteeda ha nagu dhiminna ilayka cannii yacnii iga tag oo meelahan fadhiya markaa ha igu iman waxay dhibay buu yidhi urta dameerkaagaa i dhibay nin ansaarta ka mid ah ayaa wuxuu yidhi wallaahi dameerka rasuulka sala allahu alayh wasalam baa kaa udgoon wuxuu ku odhanayaa cabdulaahi bnu ubay bnu saluul mid walba cidba ay u xanaaqday labadii qole ayaa markaa hadalla isdhaafsaday waa iscaayeen gacmaha iyo markaa laamaha ayay isla dhaceen laantimireedyada iyo gacmaha ayay isla dhaceen marka aayaddu sababtaasay ku soo degtaa la yidhi xadiiska markaa sidaa sheegayana bukhaari iyo muslim iyo musnadka imaam axmed intaba waa ku yimi aayadda waxaa laga qaadanayaa mu'miniinta haddii dagaal ka dhex dhaco ay islaayaan in la heshiisiiyo waajib ay tahay islaaxa la islaaxinaya fa aslixuu baynahumaa amarku waa liliijaab waajibin weeye la waajibinayo ayuu amarku u dhacayaa waajibkaasina wuxuu noqonayaa kifaa'i buu noqonayaayo ummadda cid ka midi inay ku kacdo ayaa waajibkaasi markaa u noqonaya waa waajib kifaa'iya waxaa kaloo laga qaadanayaa islaynta la islaayaa iimaanka bilkulliya inaanay u tagsiinaynoo qofku milladda kaga baxayn iyo diinta islaamkaba iqtitaalka iyo islaynta waa iyagoo islaynaya ayuu haddana ilaahay ku sifeeyey min almu'miniina inay mu'miniinta ka mid yihiin sidaas aawoodee xadiiska soo arooree sheegaya sibaabulmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun ruuxa muslimkaa cayda lacaayaa waa faasiqnimo dagaalka lala dagaalamaana waa gaalnimo xadiiska sheegaya waxaa looga jeedaa kufrun duuna kufrin ayaa laga tilmaamayaayo kufri ka sokeeye kufrigii weynaa ee milladda bilkulliya lagaga baxaayey mid ka sokeeya ayaa laga tilmaamayaayo waa kufrun duuna kufrin ama kufrun asghar sidaasuu dhacay waxaa kaloo u daliila dagaalka muslimiintu ay dagaalamaan inaynay diinta kaga baxayn oo gaalo ku noqonayn diinta debadda ka ah aayadda suuratu albaqara faman cufiya lahu min akhiihi shay'un faattibaacun bilmacruufi wa adaa'un ilayhi biixsaan ukhuwada lagu sheegayaa aayadda waa ukhuwatu ddiin waa ukhuwatu aliimaan waa inay diinta ku walaala yihiin kii laga cafiyo min akhiihi ay min dami akhiihi dhiigga walaalkii wax ka mida laga cafiyaa faatibaacun bilmacruuf kii markaa wax cafiyey waxa saaran inuu si wanaagsan u dabagalo oo u qaanta uga gurto oo uga qaato oo aanu dhib markaa ku samaynin kii kale la cafiyeye wax dilayna waxa saaran inuu si wanaagsan isaguna ugu gudo oo magtii uu isaga bixiyo ayaa markaa saaran marka faman cufiya lahu min akhiihi waxay ku tusinaysaa ukhuwadii diintu inay baaqi tahay iyadoo midkood ka kale si badrheedha u dilay ayaa haddana walaalnimadii iimaanku ay baaqi tahay aayadda waxaa laga qaadanayaa mu'miniinta islaayey haddii ay yihiin mid xadgudubtay iyo mid xadgudub ka madran ay sidaa yihiin in la amraayo in lala dagaalamo tii xadgudubtay ilaa sharciga ay u soo noqonayso in lala dagaalamayo marka ay cid islayso xaalado kala duwan bay yeelataa mar waxay noqotaa labada mid walba inay tahay baaqiyo oo mid waliba xadgudub ku sugan tahay haba kala xadgudub bataanbe iyo inay tahay mid inay xadgudubtay ta kalena xadgudub ka madhantahy iyo inaanay caddayn ee ta markaa xadgudubtay aynay caddayn ama shubha meesha ay ku sugan tahayoo yacnii shubha mid waliba ay ku dagaalamayso markaa suwar bay culammadu u qaybiyaan in la garanaayo ta baaqiyada ah ee xadgudubtay iyo ta xadgudubka ka madhan iyo in la garanaayo labaduba inay baaqiyataan yihiin oo dagaallada qabyaaladda ku saabsan ee dadku qabyaalad isku laayaan culammadu waxay tilmaameen muxaqiqiinta ahi sida shaykhulislaam ibnu taymiya fii bacdi kutubihi uu ku sheegay mid waliba waxay noqonaysaa daallimo ayay noqonaysaa mid waliba oo waa daallimataan bay noqonaysaa marba haddii qabyaalad lagu dagaalamaayo dee midna xaq ku dagaalami mayso mid waliba waxay noqonaysaa waa daallimataan bay noqonaysa labada mid waliba inay dulmi ku sugantay noqonaysa waxaana dhici kartaa yacnii mar walba haddii mar qabyaalad lagu dagaalamayo gees haddii mid laga dulmiyo iyaduna gees kalay dulmi kala imanaysaa qolada kalena waa saasoo kale marka waxa weeye ictibaarka daalima iyo madluuma iyo daalima iyo madluuma ayay markaa noqonaysaa waayo aanaa laysku laynayaa reer hebelnimaa laysku laynayaa midaan waxba geysan baa la dilayaa xad sharciyoo lagu joogayaa ma jiro xad sharciya oo lagu joogayaa ma jiro mid hadduu wax dilo dabadaa la gelinayaayo waa la daafacayaa oo hebel cidi uma tegaysaa la odhanaya hebel cidi uma tegayso ayaa la odhanayaa markaa daallim markaa kii ahaa mar haddii markaa waxaweeye la daafacayo dabada la gelinayo qolo walibana ay sidaa ku kacayso qolo aynay odhanaynin annagu kii daallimkaa waa naga kan sharciga ha la horgeey dee dulmigii labada qoleba waa ku jiraan marka dagaallada casabiyadda iyo qabyaaladda ku saabsan labada qolo mid waliba waxay noqonaysaa daalima ayay noqonaysaa waa daallimataan ama ictibaar kale haddii la yidhaahdo hadday weji madluumo ka noqoto weji kaley daallimo ku tahay hadday weji daallimo ka noqotona qolada kalena weji kaley madluumo ka tahay wahaakada marka haddii ay labada qoloba marka ay daallimataan yihiin xukunkeedu muxuu noqonayaa culammadu waxay yidhaahdeen hadday labada qoloba daallimataan yihiin waxay noqonaysaa un faqaatilu alatii tabqii xataa tafyaa ilaa amri illah ilaa mid walba allatii tabqii bay soo gelaysahay xukuumadda islaamka ah waxa saaran hadday awood u leedahay labada qoloba ilaa ay sharciga u soo noqonayaan inuu la wada dagaalamaan ayaa saaran waa haddii awood loo leeyahay oo mafsado ka badani aynay ka dhalanayn hadday mid ahaan lagu garanayaa inay daallimo tahay ta kalena ay dulmiga ka madhan tahayna waa sida naska aayadduu sheegayoo faqaatilu alatii tabqii xataa tafii'a ilaa amri illaah haddii la kala garan waayo mid daallimo markaa ah iyo mid dulmi ka madhan loo kala sixi waayo xaalka noocaasa waxay noqonaysaa inaan lala dagaalamayne la islaaxinayo haddii shubha ay jirto shubha ay ku dagaalamayaan shubhada in laga saaro weeyo xujada lagu oogo ila dadka qaarkood waxaa dhacda inay shubha isku laayaan oo shubhada uu cululubanayo uu u haysto dee inuu halkaas ku gar leeyahay shubhana ay ku jirtoo dulmi cad aynay ahayn marka shubha haddii arrinkaasi ku dhacayna shubhada waa in markaa laga faydaa shubhadii waa in laga faydaa saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam markii bacdi ka mida dagaal dhex maray jamaahiirtii saxaabadu dagaalkaa labada qole kama qaybgelin cidda ka qayb gashay dagaalka way koobnaayeenoo afraad kooban oo saxaabada ka mid ay ahaayeen laakiin badanku waxay ahaayeen qaar aan ka qaybgelin oo dagaalkaa ka fadhiistay ayay ahaayeen waxaynay sidaa uga fadhiisteen baqasho ay dembi ka baqanayaanoo dembi ay ka cararayaan ayay uga fadhiisteen jamaahiirtii saxaabadu qaarkoodna waxay yidhaahdeen dee ma garanayno mid baaqiyeah iyo mid mabghiye ah ma garanayno mid mabghiyatun calayha ah oo lagu xadgudbay iyo mid xadgudubtay ma garanayno marka cararitaan dembi ay ka cararayaan ayay uga fadhiisteen saxaabiga la yidhahdo khusaymatu bnu haabit wuxuu ka mid ahaa saxaabadii markii hore ka fadhiisatay dagaalkaas oo baaqiyadu inaynay u caddayn ayuu uga fadhiistay cammaar markii la dilay ayuu yidhi baaqiyadii waa ii caddaatay markaasuu dagaalka galay oo cali safkiisa uu soo galay dagaalkana ka qayb qaatay wuxuu cuskanaya oo daliishanayay xadiiska soo arooray ee saxiixa ah ee nebigu uu yidhi sala allahu alayh wasalam taqtuluka yaa cammaaru alfi'atu albaaqiya cammaarow waxaa ku dili doontaa kooxda xadgudubtaa ku dili doonta cammaar markii la dilay oo ogaaday cid mucaawiye la jeeni ah oo garabkiisa ah inay cammaar dishay markuu taa ogaaday ayuu wuxuu idhi baaqiyadu waa qoladaas marka dagaalkii waa gala isagoo ku dhaqmaya faqaatilu alatii tabqii xataa tafii'a ilaa amri illaah ha yeeshee jamaahiirtii saxaabadu ma gelin dagaalkaasna wuxuu ku dhacay nooc shubha ah ayuu ku dhacayo ta'awul wax la awilanayo ayuu ku dhacay waayo saxaabadii dagaalka gashay midnaba dagaalka ma doonin dad ahlu fitna ah oo khawaarij ah oo ahlu shar ah ayaa dagaalka hurinayey oo yacnii qolo waliba iyadoo isu qabtayada in la weeraray oo laga gardaran yahay oo naftiisa uu daafacayo ayaa markaa dagaalku sidaasu ku dhacay saxaabada ka fadhiistay dagaalkaas ee faraha badan leh maxay uga fadhiisteen marba haddii xadiis lahayo sheegaya taqtuluka yaa cammaaru alfi'atu albaaqiya culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waxay uga fadhiisteen awood dagaalka lagu afjaro oo mafsado ka badani aynay ka dhalanaynin ayaan la awoodaynin maadaama taa aan la awoodayn sidaasuu fitna u noqday waana sida shaykhulislaam ibnu taymiya uu ku sheegay fii bacdi kutubih macnahana uu aad ugu nuxnuucsanayo saxaabadu dagaalka ay islaynayeen adduunyo iskumay laynayn ismay lahayn yacnii adduunyo dalab adduunyo uu doonaayo qolana kuma dagaalamayn ha yeeshe maslaxa raajixa abaan ku jirin dagaalkaas oo ha la awoodo dagaal ha la awoodee dagaal keensanaya ghaayadii iyo xikmadii looga jeeday dagaalay ka dhalanayso keensanaya lama awoodin waayo dagaalka la amray maxaa lagu xidhay faqaatilu alatii tabqii xataa tafii'a ilaa amri illaah marka dagaal keensanaya amarka ilaahay inay u noqoto daa'ifada baaqiyada ahi dagaal sidaa keensan karaya may awoodin cali bnu abi taalib ciidan badan waa haystay haddana yadoo uu ciidan badan haysto inuu reer shaam daacada ku soo celiyo taxta alamri geliyo miduu awoodi karayay ma ahayn saas aawadeedoo mafsadadii ka dhalatay oo nafo badane ay ku baxeen ayaa haddana jamculkelima markaa aan la awoodi karin imaamkii xaq ahaana wuxuu ahaa caliy bnu abi aalib buu ahaa iyadoo uu imaamkii xaqa ay yahay daacadiisiina cidi ka baxday haddana miduu qudre iyo awood u lahaan may ahayn inuu daacada ku soo celiyo waayo khalqi badan bay ahaayeen maadaamay khalqi badan ahaayeenna waxay noqonaysaa midaan markaa dagaalkaa in sidaa loo soo afjaraa midaynay suuroobayn kala qaybsanaani hadday markii horeba jirtay way jirtaye dagaalkii jamci kelmaddu ay isku mid noqotay kama dhalan daacadii imaamka xaqa in la soo gudagalaana kama dhalan marka lama xaqiijin oo ma suuroobin inuu xaqiijiyo xataa tafii'a ilaa amriillaah shaykhulislaam ibnu taymiya isagoo hadalka sii wata wuxuu yidhi dagaalku mar haddii aanu keensanaynin gaayada looga jeeday dagaalkoo xataa tafii'a ilaa amriillaahi ah mar haddaanu keensanayn falaysa bima'muurin amra iijaabin walaa amra istixbaab ma noqonaayaba mid la amray noqon maayo amar la waajibinayo iyo amar la sunnaynayo midnaba mid la amray noqon maayo waayo ka la amray wuxuu noqonayaa ka haayadaasi ka dhalanayso haddaan haayadaasi ka imanayn lana xaqiijin karaynin ila min baabi alwasaa'il buu ahaaye min baabi alghaayaat ma ahayne wasiiladu waxay mashruuco tahay macna hadalkiisu siduu u dhacayo wasiiladu waxay mashruuco tahay intay haayada u khidmaynayso ee haddaan haayadii ka dhalanayn iyo ujeeddadii looga gol lahaa ee looga dan lahaa wuxuu noqonayaa midaan laysba farin si waajibina iyo si sunnayna midnaba laysfarin marka mas'aladaas waa mas'ala muhimma saas aawadeed jamaahiirta saxaabadu waxay u qabeen dagaalkaa saxaabada ka dhex dhacay inuu ahaa qitaalu fitna iyadoo labada daa'ifo midib baaqiyo tahay haddana dagaalku inuu fitno yahay ayay jamaahiirta saxaabadu u qabeen macnaha noocaasu aad ugu nuxnuuxsanaya shaykhulislaam ibnu taymiya oo marba haddii maslaxa raajixi aynay ka imanaynee mafsado raajixi ay ka imanayso dagaalka walow cidda lala dagaalamayaa baaqiyaba ha noqotee dagaalku wuxuu noqonayaa qitaalu fitnah ayuu noqonayaa cidda lagula khitaabayo faqaatiluu alatii tabqii xataa tafii'a ilaa amri illaah culammada mufasiriintu waxay yidhaahdeen waa wulaatu alumuur waa cidda madaxda ah ayaa lagula khitaabaya awooddana u leh ee aaxaadunnaas iyo afraadda mid lagula hadlayo ma aha waa cid markaa ka xoog badan oo awood u leh oo inay markaa u celiso amarka ilaahay kari karaysa laakiin ma aha aaxaadunnaas inay leeyihiin labadii qolaa markaa mid la soo raacayaayoo safkoodii lala dagaalgelaya la biirinaya muraadku saa maaha marka cidda lagula khitaabaya waa wulaatu lumuur waa cidda madaxda ah weeyi waana inay ka awood badan yihiin ciddan islaynaysa waa inay ka awood badan yihiin oo xaalka labaduba ay baaqiyataan noqdaan inay la wada dagaalamaan oo xaqa u soo celiyaan ay kari karayaan taasi marka aaxaadunnaas mid u taalla ma aha ee waxay u taallaa yacni xukuumaddii awood leh xukuumaddii islaam ee awood leh ayay u taallaa oo lagula khitaabayaan haddii ay soo noqoto u soo noqoto xaqa iyo sharciga ay u soo noqoto tii xadgudubtay marka islaaxiyo caddaalad ku islaaxiyo ku hagaajiya fa in faa'at fa aslixuu baynahumaa bilcadli wa aqsituu caddaaladda ayaa layna amrayaa nebiguna wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam ina almuqsidiina cala manaabira min nuur can yamiini alraxmani wa kiltaa yadayhi yamiin aladiina yacdiluuna fii ahlihim wamaa waluu ama wamaa wulluu kuwa caddaaladda sameeya waxay ku sugan yihiin minbarro nuura ayay aakhiro ku sugan yihiin midigta ilaahay labada gacmoodee ilaahayna labaduba waa midig baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam wa kiltaa yadayhi yamiin marka caddaaladii baa la ammaanayaa fadli iyo sawaabna loo sheegayaa oo nebigu sala allahu alayh wasalam u sheegaya ina allaha yuxibu almuqsitiin sifatulmaxabba in ilaahay loo sugayaa laga qaadanaya oo ilaahay cidda caddaaladda samaysa waa jecel yahay jacaylna waa ku sifaysan yahay jacaylkiisuna lama mid aha jacaylka makhluuqaadka ma shabbaho oo lama mid aha laysa ka milihi shay wa huwa asamiicu albasiir ilaahay wax la midii ma jiro marka jacaylkiisu jacaylka khalqiga ma shabbahe waa ka duwan yahay kayfka iyo qaabka jacaylkiisu uu yahayna ma garanayno laakiin siduu u soo arooray aynu u rumaynaynaa ciddii wanaagsan inuu ilaahay jeclaado waa ku sifaysan yaha ilaahay wuxuu kaloo ilaahay inoo sheegayaa muuminiintu inay walaala yihiin oo diinta ku walaaloobeen dee marba hadday walaala yihiin inay islaayaan mid u bannaan ma aha oo walaaluhu inay isdilaan ma ahee waxay walaalnimadu keensanaysaa in laysjeclaado in laysxidhiidhiyo in laysu naxariisto ayay keensanaysaa oo nabigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam laa taxaasaduu walaa tanaajashuu walaa tabaaqaduu walaa tadaabaruu wakunuu cibaada allahi ikhwaana almu'minu akhu lmu'mini laa yadlimhu walaa yaxqiruh walaa yuslimuh yacani nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu sheegay almuslimu akhu lmuslim waxaad noqotaan addoommadii ilaahayow walaala noqda muslimkuna muslimka kale waa la walaal marka ma dulminayo oo ma yasayo ma xaqirayo oo ma dhiibayo cadow u dhiibi maayo oo ma hoojinayo walaa yakhduluh marka xuquuqda ay keensanayso ee islaamnimadu ay keensanayso waxaa ka mid ah dee in laysjeclaado in laysu samafalo in laysxidhiidhiyo siyaalahaasay keensanayso xadiis kale waatuu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam almu'minu lilmu'mini kalbunyaani yashuddu bacduhu bacdaa mu'minku mu'minka kale wuxuu u yahay sidii dhismoo kale uu yahay oo dhismuhu siduu isu adkaynayoo kale ayaa muuminiintuna ay isu markaa taageerayaan oo isu xoojinayaan dhibaatada qaarkood gaadhaa inay kuwa kalena markaa ay dareemayaan dhibtaas oo ay dhibayso ayuu markaa sheegay nebigu sala allahu alayh wasalam mahalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim mahalu ljasadi alwaaxidi ida ishtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bilsahari waalxumma axaadiis badan iyo adillo badan baa mawduuca ku soo arooray oo walaalnimada mu'miniinta ay walaala yihiin oo nebigu sala allahu alayh wasalam kaga warramay sida ilaahayba qur'aanka ugu sheegay inama almu'minuuna ikhwatun fa aslixuu bayna akhawaykum mu'miniintu waa walaalo waxaa loo jeedaa walaalnimo xagga diinta ah oo akhun marka la yidhaahdo walaal weeye marka laba jamac baa jiro ikhwaan iyo ikhwatun waa laba jamac marka loo jeedo walaalnimadii xagga nasabka loo jeedo waxaa u ghaaliba ikhwatun in lagu jamciyo oo aan ikhwaan lagu jamcin marka loo jeedo walaalnimada xagga diinta marka loo jeedana ikhwaan in lagu jamciyo ayaa u ghaaliba oo aan ikhwatun lagu jamcin laakiin mid walba min ghayri alghaalib waa soo aroortay in walaalnimadii xagga diintana ikhwatun la yidhaahdo walaalnimadii xagga nasabkana ikhwaanun la yidhaahdo marka labada mid walba waa soo aroortay laa tajidu qawman yu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhir yuwaadduuna man xaadda allaha warasuulahu walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum ikhwaan halkaa waxaa loo jeedaa walaalnimadii xagga nasabkaa loo jeedaa iyagoo nasabkii ku walaalaba haddana ikhwaan lagu jamciyey oo haalibku u ahaa ukhuwada diinta in ikhwaan lagu jamciyo halkanna ikhwatun baa la yidhi oo ikhwatun baa lagu jamciyey waa min ghayri alghaalib ha yeeshe bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen tan waxay ka dhigeenoo kale inay tahay tashbiih baliiq wax la yidhaahdo oo asalkeedu waxay ahayd in laysku shabbahaayo mar haddii mushabbaha iyo mushabbahu bihiga labaduba joogaan oo wajhu shabahi iyo adaatu tashbiihi labadaa ruknin la xadfay labana ay joogaan labada joogaana ay yihiin mushabbaha iyo mushabbahu bihiga waa nooca ay yidhaahdaan tashbiihi baliiq asalku wuxuu ahaa inama almu'minuuna kaalikhwati fi altaraaxumi waltacaatufi waalixsaani waalbiri dabeedna wajhu shabahi iyo adaatu tashbiihi ayaa la xadfay baa layidhi culamada qaarkoodna waxay leeyihiin ikhwaanun halkii laga isticmaalayey ghaaliban ayaa beddelkeedii ikhwatun hadda la isticmaalay inama almu'minuuna ikhwatun fa aslixuu bayna akhawaykum islaaxiya oo heshiisiiya labadiinna walaal waxaa kaloo la akhriyey bayna ikhwatikum jalaaladiin almaxalli waa ka odhanaaya wa quri'a ikhwatikum sidaana waa la akhriyey saaxibuulxaashiya waa sii caddaynaya wuxuu odhanayaa shaaddan ayaa loo akhri cidda akhridayna waa yacquub weeye axadu alaaa tamaam alcashara waxaanay culammadu marka hore isku hayaan quraada saddexda ee tobanka dhammaystirayaa qiraa'aadkoodu mashaad baa mise qur'aannima loo akhrinayaayo inay qur'aannimo u sugantoo shaad aynay ahayn baa lagu tegayaa siday qaarba ka cabbiraan ma mutawaatir baa mise waa shaaddo inkastoo cibaaradaa nadar ku sugan yahay oo culammada qaarkood ay leeyihiin tawaatur looma shartiye sixatulisnaad labada shardiya kale raacaan baa loo shartiyaa qur'aannimada ibnu jazari waa ka odhanaya wa kullu maa waafaqa wajha naxwi wa kaana lirasmi ixtimaalan yaxwi wa saxa isnaadan huwa alqur'aanu fahadihi alaaat alarkaanu wa xaysumaa yaqtalu shartun asbiti shuduudahu low annahu fi sabcati tayibat nashriga waa kasaa ku odhanaya marka saddex shardi ayuu tilmaamay qur'aannimada in loo shardiyo sixatulisnaad sanadku saxiix yahay iyo rasmiga qur'aankaee rasmiga cuhmaaniga inuu waafaqayo iyo weji carabiyada ku saabsan ama naxwaha ku saabsan inuu waafaqayo saddexdaa shardi markay dhammaystirmaan wuxuu noqonayaa qur'aan inuu yahay oo qur'aannimadiisu sugan tahay buu noqonayaa qur'aannimadiisu inay sugan tahay ayuu noqonaya tawaaturna ma odhane sixatulisnaad buu sheegay sanadku inuu saxiix yahay calaa kulli xaal rasmigii waa waafaqayaayo akhawaykum iyo ikhwatikum waa isku dhigaal ila qur'aanka markay saxaabadu qoreen wax shakliyo xarakaada umay qorin kordhig hoosdhig godaal reebis midna uma qorin wax dhibcaana uma qorin oo ya iyo ta iyo dhibcaha caynkaasa mid lagu qoray maaha marka ikhwatikum iyo akhawaykum isku dhigaal bay noqonaysa oo markayna dhibca lahayn dee maya'baa mata'baa labada mid walba way waafaqaysaa labada mid walba waa waafaqaysaa fa aslixuu bayna ikhwatikum marka la akhriyana waxay noqonaysaa walaalihiin dhexdooda hagaajiya islaaxiya walaalihiin dhexdooda akhawaykum marka la yidhaahdana labadiinna walaal mufradkii akh ahaa baa la tasniyey kaannahu laba shakhsi inay islaayeen ilaa culammadu waxay yidhahdeen daa'ifataan waxaa soo gelaaya hadday laba ruux islaayaan iyo haddii laba kooxood islaayaan mid walba waa soo gelaysa mid walba waa soo gelaysa marka waawgii laga xadfay akhun ayaa markii la tasniyeeyey soo daahiray oo soo noqday waatay yidhaahdaan culammadu tasniyada iyo jamaca waxay u celiyaan yaruddaani alashyaa ilaa usuuliha waxay u celiyaan ashyaada usuushoodii bay u celiyaan asalku akhun marka la leeyahay akhawun buu ahaa wowgaa dabad waa la xadfay wowgii saasuu u soo noqday tasniyadaa daahirsan marka labadiinna walaal heshiisiiya haddii laba shakhsiyoo islaayey la amrayo in la heshiisiiyo jamacyadii islaayey in la heshiisiiyana waa soo gelaysa waa cala sabiili awlaa waayo fasaadkiiyo dhibta ka imanaya jamacyada islaayey ayaa ka badan laba shakhsi oo islaayey dhibta ka imanaysa aayaddan culammadu waxyaalahay kaga hadlaan waxaa ka mid a axkaamu albuqaa dadka buqaadda ah ee xaakim sharciya ku baxay oo la dagaalamaya axkaamtooda halkan waa kaga hadlaan culammadu sababtay uga hadlayaanna waxay tahay dee aayadday ku sugan tahay fa in baqat ixdaahumaa cala alukhraa baqat albaaqiya waa tii baqyigu ka dhacay baaqiyadu marka buqaaddu waxay noqonayaan xaakim sharciya oo xaakimnimadiisu ay sugan tahay hadday cidi la dagaalanto oo ku baxdo axkaam gaaray leeyihiin axkaamtaa ay leeyihiin waxaa ka mida in kooda dhaawacma aan la dhaawac tirayn in kooda qabta aan la dilayn inaan xoolahooda la furanayn oo la haniimaysanaynin cali bnu abi taalib markuu la dagaalamay kooxdii kale ay islaayeen ee xadiisku baaqiyada ku sheegay waxa uu yidhi oo uu iclaamiyey ruuxa qabataan ha dilina ruuxa dhaawacma ha dhaawac tirinoo ha dilina ruuxa carara ha eryannina marka axkaamo gaaray leedahay buqaaddu xoolahooda la furan maayo oo la qaniimaysan maayo kii carara lama eryanayo waayo waxa loola dagaalamaya waa maxay waa baqiyon inuu ku sugan yahay oo uu dagaalamayo oo xukuumaddii ku baxay hawshii dagaalka markuu gabo wax damboo la gaadhsiinayaa ma jiro xoolahoodana la furan maayo marka axkaamta noocaasana culammadu waxay kaga hadlaan fiqiga waa kaga hadlaan axkaamu lbugaa axkaamta la yidhaahdo fii kutub alfiqhi culammadu waa kaga hadlaan bacdu almufasiriinna halkan oo kale axkaamta waa ku soo naqliyaan qisada cali bna abi taalibna waa sheegaan marka calaa kulli xaal waxaa layna amrayaa oo dadka mu'miniinta la amraya ciddii islaysa ee mu'miniin ah in la heshiisiiyo oo la islaaxiyo oo wanaag laga shaqeeyo laakiin in loo kala tacasubo inagu kala dara la yidhaahdo ta noocaasi dee waa arrin markaa khalada oo dembiya weeye waxaanay noqonaysaa in laga qayb qaadanayo dee dhibaatadii laga qayb qaadanayo lasii kordhinayo dhibaatada in la bakhtiyo la damiyaana la doonayaaye in dhibaatadii markaa lasii kordhiyo dee mid la rabo ma aha sidaas aawadeed baa ilaahay u amrayaa islaaxa u amrayaa iyo heshiisiinta u amrayaa waxaana noqonaysaa un qadarka la awoodi karo in waxaweeye lala yimaado shaykhulalbaani wuxuu sheegay wakhtiyada qaarkood buu islaaxu wuxuu keensan karaa maadaama uu qitaal keensan karo cidda markaa islaaxu ka dhacaya waa inay tahay cid ka awood badan cidda markaa islaynaysa waa sababtay u leeyihiin culammadu waxaa lagula hadlayaa madaxda ayaa si gaara lagula hadlaya waa iyaga ayaa ummadda matelaya jamaacatulmuslimiin iyaga ayaa matelaya marka daa'ifada la dagaalamaysaa waa inay tahay mid ka xoog roon oo xataa hadday baaqiyataan ay noqdaan labada qoloba la dagaalamaysa dagaalkaana ay ka dhalanayso xataa tafii'a ilaa amriillaah laakiin dagaal aan haayadaa keensanaynini yacni ma noqonaayo mid mashruuca noqon maayo sidaynu horeba u soo naqlinnay oo hadalkii ibnu taymiya aynu marka u sheegnay allah wuxuu yidhi wa in daa'ifataani min almu'miniina qatataluu ay wa in iqtatala daa'ifataani min almu'miniina qatataluu hadday islaayaan laba kooxoodoo mu'miniin ahi ay islaayaan fa aslixuu baynahumaa islaaxiya oo heshiisiiya dhexdooda fain bagat haddii ay xadgudubto ixdaahumaa midkood cala alukhraa ta kale ay ku xadgudubto oo mid ay noqoto baaqiyo xadgudubtay ta kalena ay noqoto mid xadgudub ka madhan oo lagu xadgudbay cala alukhraa ta kale ay ku xadgudubto faqaatiluu la dagaallama allatii tii la dagaallama tabqiya xadgudubtay xataa tafii'a ilaa ay soo noqoto ilaa amri illaahi ilaahay xukunkiisa iyo sharcigiisa ilaa ay u soo noqoto la dagaallama fa in faa'at haddii ay soo noqoto faygu waa noqosho saas aawadeed baa harka lagu magacaabaa fay maxaa fay loogu magacaaba dee markay qorraxdu ay gees ka martaba geesta kale u noqonaya geestay qorraxdu ka joogta mooye geesta kalu u laabmaya u noqonaya sidaasaa harka fay loogu itlaaqa xoolaha gaalada laga furto ee laga khaniimaystee dagaal aan lagu furanna fay waxa loogu magacaabay waa maal gaaladii ka soo noqonaya oo muslimiinta u soo noqonaya kamaadadu noqoshadii bay joogtaan fa in faa'at haddii ay soo noqoto tii baaqiyada ahayd oo sharciga ay u soo noqoto fa aslixuu baynahumaa fa aslixuu islaaxiya oo heshiisiya baynahumaa dhexdooda bilcadli caddaalad ku heshiisiya ama bilcadli xaala caddaalad ku dheehantihiin heshiisiiya wa aqsituu caddaalad sameeya ina allaaha ilaahay yuxibbu wuxuu jecel yahay almuqsitiina kuwa caddaaladda sameeyuu ilaahay jecel yahay inama almu'minuuna ikhwah mu'miniintu waxay ahaadeenoo qura walaalo waa walaalo xagga diinta ku walaaloobay fa aslixuu heshiisiiya bayna akhawaykum labadiinna walaal heshiisiiya waattaquu allaaha ilaahay ka baqa lacallakum turxamuun si laydinku naxariisto ilaahay uga baqa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online